إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan bulshada ku dhaqan magaalada beriire ayaa loo fasaxay inay gurtaan agab iyo raashin badan oo ay ciidamada dowladda federaalka halkaas uga carareen beesha xawaadle ayaa mar kale geel ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalamaya gobolka hiiraan jiidihiisa mu'asasada alkataayib ayaa baahisay sawirada la wareegitaanka ciidamada mujaahidiinta ee deegaanka guulane oo hoostaga ah degmada aadan yabaal cabsi xooggan ayay dareemayaan dadka dowladda federaalka u shaqeeya ee ku sugan magaalada muqdisho beesha murasade ayaa mujaahidiinta ku wareejisay xoolo isugu jira geel iyo ari فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan bulshada ku dhaqan magaalada beriire ayaa loo fasaxay inay gurtaan agab iyo raashin badan oo ay ciidamada dowladda federaalka halkaas uga carareen waryaheena alfurqaan cabdulaahi soomaali oo gaaray beriire ayaa waxaa waraystay mahad cubeyd cali aad baad umahadsan tahay mahad cubeyd ee waxaan ku suganahay gudaha xaradii ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen magaalada belire ee gobolka shabeellaha hoose halka oo ay xalay ka guureeyeen ka gadab markii ay cafid ba-anu la soo deristay madaafiicna ay kala kulmeen ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin oo ku garaacay iyadoo ay xusuud mudan tahay in shalayna ee lala wareegay sabiil oo u dhexeeya berire iyo afgooye halkaas oo boondo muhiima ku taalla toddobaad muddo laga jooganaa ciidamada xarakada shabaab almujahidiin sidoo kale libintu ay ku raacday dagaal ka dhacay magaalada ow dheegle oo iyadana bunda ku taalo magaaladan oo bunda ku teelo oo muhiimna dowladda federaalka u arkaysana ciidamadu xalay ayay agaan wax ka dayeen markii naftooda ay u baqeen iyagoo ka baqay saaka in lagu soo jarmaado oo wixii ka dhacay sabiid iyo wixii ka dhacay ow dheegle oo kale iyagana ay qabsadaan waa tahay saakay marka waa tahay maadaama hadda xerada gudaheeda aad ku sugan tahay maxaa kuu muuqanaya indhahaagu qabanaya waxaa ii muuqanaya dadka ku dhaqan magaalada berize iyo nawaaxigood oo isugu soo baxay xerada islamarkaana waxay guranayaan agabyo iyo qalab kala duwan oo tiro badan oo ciidamada dowladda federaalka ay lahaayeen waxaa kamid a halkan laga qaadanayo raashin waxaa kamid ah jiingado waxaa kamid ah alwaaxyo waxaa kamid ah joodariyo waxaa kamid ah faadiiq waxaa kamid ah fuustooyin iyo wax tiro badan oo qaarkood xataa aanan magacooda sixi karin ayaa kamid ah dadkuna aad bay u faraxsan yihiin waxayna ii sheegeen in xarakada shabaab almujaahidiin ciidamadooda ay u fasaxeen in ay qalabkan gurtaan waxaa kaloo halkan ka muuqda ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin meel meeshaan ah waxaa yaala rasaas lai sheegay tahay tanqoriga dhishiika ka dhacda waxaa kaloo lai sheegay in rasaasta laga helay xeradu ay intaa ka badan tahay oo ciidamadu qoryihii uun ay qaateen laakiin wixii kaloo meesha yiilay maaragtay isageen way ka tageen hadda waxaa ii muuqda ama waxaa ila jooga qaar kamid a ragga ku dhaqan ee magaalada berire fuusta weyn ayay bilbilinayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما وقفك أنا هاي ليان بدرين أنا جوبنا يدين يدين مرتدين ده أو كأردن راشين جو شباب جو رصاص جو أنا بتيو لنا كأردن ما تبغى تقول ما بني ما قدرنا يدين مجاهدين وانو غسان على قنين موجودة يعني
ما على سؤال صار فصول بدلنا كان حكتب لا لا بدل مركوا فصول شباب بدل اه هي شباب مركوا أنا بيسكان بدل أنا جاي سنة دونا هي مركوا حاجات في كانت أردن كان أردن هي يا إذا فتح حركة أنا فتح way dadka deegaankan berire ku dhaqanaa kamid ahayd bal ka war maxaa dhibaato ku qabteen ciidanka dowladda federaalka والله إنك الدولة دبعت دندر يا بحن يا بيا رفش يا فوق أنا لواتا يا لواتا marka waa ka faraxsantiin inaad ka tageen آتي آتي waayahay lama kale odayaal ayaa iyagana hormuqda magacaas maxamuda la yidhaha maxamudo maxaa sidata shirada sidata waa iskobaaniga qalabka la yidhaahdo oo ciidamadu ay korta carada oo sida busaa u eg a nin kale ayaa wadanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacaaga maxaa sidata dowladweynadees waxaad u taqaanaa maradan bustaa u eg oo maarata inta siliga lagu wareerejiyo lagu shubo si ciidamada difaac uga dhigtaan maxaad ku dhawaysaa marka dameeraha saarayn dameeraha saaranaysa oo kilada uga dhigay kilada uga dhigayna ku raraysa saas waay waya meeshan adigu hirbaadiyaa ta hirbaadiyaa guurta oo guurta ah marka inaad meesha wax ka hesho darteed waa saakina hay halkan ma jirto ma jiro xabada anaga soo geli jirin xabade xabada soo geli jirin macnaha ciidamo xabadiis kala yimaad dowladda federaalka hay hadda saakay ciidan xarakada shabaab almujahidiina joogo wax badan ayaa laidin kori maya waa ugu faraxsana waya aad baad umahadsantay waa tahay cabdulaahiyow annagoo mar weliba waktigana ka faa'iidaysanayna hadba dhacdada soo korortana ee la falgelaynaa waxaan ku weydiinayaa xerada sidan u baaxadda leh ay dadku daldalanayaan ilaa iyo hadda baaxad nuuce ahay leedahay intayse la eg tahay sidayse u taallaa haddii aad dadka ku dhegaysanaya aad u surayso horta xerada aad bay u weyn tahay dhinaca webiga shabeelle ayaa ka xiga oo lagama soo geli karo dhinaca kalena iskoobaaniga qalabkan la yidhaahdo oo ciidamadu ay xerada ku shubaan ee difaacyada ayaa ku wareegsan kolley runtii sida ay u dhisan tahay waxaa loogu talagalay inaan gudaha loo soo gelin waxa badda banaanka kasoo rida mooyaane sidaas oo ay ahaydna ciidamada dowladda federaalka naftooda ayay ku aamin waayeen oo nafta orod ku aamintay xalay xilli ummadda hurdaysa ayaa nafta orod ku aamintay oo halkan ay ka guureeyeen waa tahay ugu dambeyntii deegaanka beriire ee aad haatan ku sugan tahay ciidamada dowladda federaalkuna ay ka carareen ahmiyad nuuce ayuu leeyahay ayaa la dhihi karaa ee marka la fiiriyo halka uu dhaco runtii deegaankaani waxaa ku taalla boondo muhiim ah gobolkan shabeellaha hoose maadaama weliga shabeelle uu maro magaalooyinka ku yaala qaarkood buundooyin ay leeyihin meelaha buundooyin kale ayay beegsanayeen ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka ah oo ay ku fekerayeen in xarakada shabaab almujaahidiin gaadiidkeeda uusan soo gudban islamarkaasana ciidamada duulaanka aysan u fududaanin in webiyada webiga ay isaga tallaabaan runtii waa meel muhiim ah meelo kala duwan difaaci u ahayd waxaa kamid a meelaha difaac u tahay muqdisho waxaa kamid a afgooye waxaa kamid a lamber conton iyo lamber lixdan oo ciidamada shisheeye ay joogaan muhiim ayay u ahayd waxaadna ku ogaa kartaa inay muhiim u ahayd hadda ka hor duulaan bay ku qabsadeen xillaan qiyaasaya inay ahayd laba kun saddex iyo tobankii duulaanka kadib haddana muddo markay degan ayaan laba kun shan iyo tobankii way ka carareen markii muddo dagaal ku socday haddana duulaan baa lagu soo celiyey oo waxaan umalaynayaa muddo hadda aada u dheer baa ciidamada dowladda federaalka ah ay degan yihiin hadda ka horna waa lagu galay oo xarakada shabaab almujahidiina qaarkood ku xasuuqday marka meeshaana waxay ahayd meel ay u arkayeen lama dhaafaan ayada iyo saliid iyo meesha mid bay u ahaayeen saddexda buudnana ee gacanta kuma hayaan waxaan xasuusanaa in dowladda federaalka ay ku doodi jirtay in xarakada shabaab almujahidiin ka ilaalinayso meel buunda leh inay degaan waxaa la socotaa magaalooyin badan oo hiiraan iyo ka tirsan shabeellaha dhexe inay weli degan yihiin shabeellaha hoosena ee sidaas ayay ahayd hadda marka saddex buundo oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan ayay xarakada shabaab almujahidiin gacanta ku haysaa cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa cabdulaahi soomaali sidoo kale waxaan waraysiyo ka qaadnay qaar ka mid ah dadkii xiryihii dowladda federaalka kala baxay agabka iyo raashiinka waxaana la xiriiray waryaheena maxamed cali cabdirasaaq xasan waxaa joogaa deegaanka beriire waxaan ku suganahay xeradii oo murtadiinta gorgor ka carartay ciidanka miyaa lasoo weeraray maxay u carareen ciidanka wax lasoo weerar ma lahan baqdantii owdheegli iyo suwiidla u aramaane wax ay soo arar wax dib u geysma lahan iyo darteeda iska arareen owdheegli guushi iyo suwiida ku baxeen bas xeryaha ay ka baxeen markaad tagteen maxay indhihiin u qabteen indheheen wallaahi waxyaalo badan oo aan la soo koobi karin aa indheheenna qabteen ub ma dhacdo rasaas ma dhacdo raashiin ma dhacdo tuutayaalo wax qaatmaya malaha ilaa beri waa la daldalamaanay adiga maxaa kaa soo gaaray ana waxaa iga soo gaaray kiish bris basmata ah waxaa kale iga soo gaaray toban aag saliid ah hal kartoon timir iyo oomo waxaa kale igu jiro baashii raashinka lagu karinaayay adigi waxyaal badan waa malsoo koob kar wallah sanduuq bay ka amaalo rasaas leehay mujaahidiinta ku wareejiyey ri raashin laakin waa lii fatahay waa kaas gacantaa ku haysta raashinkii wixii oo rasaasana mujaahidiinta farta ka saar bal ka waran farxaddiina ku aadan in ciidankii وفراد مزوك اوقر مانت فراد مزوك اوقر الله اكبر الله اكبر waan waan gar rajaynaa janaalan waa laga cararooyaa lidhahay ilaa ciidankiis waa ka bixi doonaan janaa hadda waa lagala guurayaa lidhahay si inabadaa ugu bixi doonaan insha allah igan gobolka shabeellaha ciidanka waa waana gargarinayeen xolod hadda xoolo dhaqataa nahay maadaama waxa waaye buundada mar walba oo geedinaya waa nagala celi jiray ilaahay kuma sima diide waxa waaye markaa xoolo soo safarsanayna waa nagala celi jiray sidoo kale adi shidadeeda ma yarayn maasha allah waxaan qaqashaanaya ambada ujeeda ambada u socotaarnaaya maarka ha dadka wax qaatan ku jira waa dhirin maasha allah iisan qaatay bigiran qaatay iyo matoora ilaahay ii sehlay waan gartay misaan tiintiyaa la helay alaabtii lama soo koobi karan maasha allah faama bilaahi cali waay maasha allah maasha allah maasha allah maanta maasha allah eedaa u faraxsanahay maasha allah beriire wallaahi alxamdulilah alxamdulilah maanta waa nimcaysanahay waa ku faraxsanahay maanta inay baxaan waa ku faraxsanahay aad iyo aad wallaahi dhibaato weyn aan ugu hayeen cinqabteen aan ugu hayeen waa rafaad iyo damber aan ugu hayeen fatahaad aan ugu hayeen alxamdulilah haddaba anta maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay beesha mursade ayaa mujaahidiinta ku wareejisay xoolo isugu jira geel iyo ari faahfaahinta warkani waa kan farxaan cali beelweynta murusade oo ka mid ah beelaha dega waqooyiga iyo koonfurta soomaaliya ayaa bixisay xoolo fara badan oo ay ugu deeqday ciidamada mujaahidiinta ah ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka waxaana beesha ay sheegtay in xoolahan ay u bixisay alle dartii mujaahidiintana ay u kaashadaan dagaalka ay kula jiraan shisheeyaha iyo dowladda federaalka xoolaha ay bixisay beesha ansaarta ah ee murusade ayaa isugu jira geel iyo ari kuwaas oo beesha ay ku wareejisay mas-uuliyiin ka mid ah mujaahidiinta geela beesha ay ku wareejisay mujaahidiinta ayaa tiradiisa gaaraya afartan neef oo geela iyo boqol neef oo ari ah ugu horrayn nabadoonnada beesha murusade ayaa kelimado kala duwan jeediyey iyagoona intaa raaciyey in xoolahan ay ku wareejinayaan ugaaska beesha waxaan wareejinaynaa annagoo ah beesha murusade geel afartan geela iyo boqol neef oo arya ayaan wareejinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kitaabkiisa in maanta loogu gargaaro oo garab lagu siiyo ayaanan aan ku wareejinaynaa darteed waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kitaabkiisa in maanta meel kasta lagugu xakumo naf iyo maal beesha murusade waxay diyaar u tahay in ay ku bixiso jihaad fii sabiilillaah waxaan wareejihaynaa xoolo isugu jira geel iyo ari iyo raashin geelaasoo ka kooban afartan geela iyo boqol neef oo ariya waxaana ku wareejihaynaa mujaahidiinta bariga afrika ee la diriraya cadowga ilaahay intaas kadib waxaan hambalyo iyo bogaadin u marihaynaa annagoo golaha nuqubada saddex iyo sagaal ee gobolka galguduud ciidamada mujaahidiinta oo ansaariya muhaajireen ee cadowga horarka oo dalka iyo diinta ay dadka ku soo duula lafdhabarta jebiyey ciddii ku farxaya ha ku farxdo ciddii ka naxayana ha ka nax xoolahaasaan maanta wareejinaynaa waa waxaa sadaqaysta beesha saddex iyo sagaal meel walbay degtay ka keentay ilaahay dartiisa ula baxe waxayna ku wareejinaya insha allahu tacaala ugaaska beesha saddex iyo sagaal ugaas cabdulaahi daar axmed ugaaskeenna ayaan ku wareejinaynaa ugaaskuna meesha kala mudanta ayuu kusii wareeji doonaa insha allahu tacaala dhankiisa ugaas cabdulaahi daahir ayaa isna ku wareejiyey wakiilka waaliga galgaduud sheekh cabdulaahi maantay waa maalin ramadaan ah sagaal iyo tobankii ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri sidoo kale ku beegan sagaal iyo tobankii bishii saddexaad labada kun labaatan iyo shantii geelaanu marka afartan waa yahay markii adduunyada la joogo afartan neefoo geela waa laakiin bal aan toban ku dhufanno geelaan waxaa waaye hashi waxay ka dhigan tahay inay toddoba boqol naqato hal calaa neef waa toddoba boqol oo neefoo geela ilaah ayaa yidhi mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi ka mathali xabbatin waa ambatad sabca sanaabila waxaa la rabaa oo aan u niyoonaynaa oo aan u dhiibaynaa inay mujaahidiintu ku tabaraystaan gaaladuna ay ku jabto niyad ahaan ay ugu jabto tabar ahaanna ay ugu jabto waxaan rabnaa wiilka mujaahidkaa ee ninkaa calala'uuskaa raacdaysana waxaan rabnaa asagoo calooshiisa ku jira insha allahu tacaala inuu qoorta ka soo qabto marka la yidhaahdo inta qof kasta oo wax dhiibtana sidaas ay u niyooto ummadda soomaaliyeed si guud baaq waxaan ugu diraynaa war maxaa kitaabka ilaahay ika baxshay maxaa kitaabku ika baxshay bal sheega ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ahaa jiray oo kitaabka ilaahay ku dhashay oo nikaaxa lagu dhalow wixii kitaabka ilaahay ka baasha sheega oo laydinka wadi la'yaa kitaabka ma kitaabka ilaahay yaada ku dhalanina oo ma nasabkiinaad duran ma diintiyaad hunguri dhaafsanaysaan kitaabuuna noo soo dejiye hawe kale hana gelinee aan kitaabkaas ku midowno waxaan geelii iyo arigii iyo badarkii laygu wareejiyey waxaan ku wareejinaa insha allahu tacaala wilaayada gobolka galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid naa'ibkii ou soo dirsaday oo wakiilka u ahay ayaan ku wareejinaa insha allahu tacaala ayaguna si meeshii loogu talagalay gaarsiinayaan annaguna halkaas ayaan maaragta howshiisi aan ku wareejinnay insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay ha u barakeeyo intaa kadib gabay ku socda xasan sheekh ayay beesha ku soo bandhigtay madasha kulanka murtadkaaya boosiga ku nool waa xasan gurguurt murtadkaaya boosiga ku nool yu'ashadii gaadhay yaxsulkeedii waa kaa ku rida yoomayoomaha ah wuxuu inayasaayaba hadduu yaaban yahay maanta yufle iyo waxaa loo yaqaan canug yahuudeed yufle iyo waxaa loo yaqaan canug yahuudeede yaxyax ma laha weligii hadduu caabdhex yuururo ah yuu ankiyo saliibiga ninkani wuu ku yowyabaya tinta yoofisha iyo ilkaha yidhidku naafeeyey tinta yoofisha yamaayuuggi uu soo kacshaye nalagu soo yaacashay yallah weeye oo maanta way tabar yaraadeene yamcarrada dhexdooda iyo haddii duurka laga yaahshay yablaskiyo catawgoodiibaan aragna yoomkaas yibalkiyo garaafooyinkaa idinku yaalyaala yurkud iyo waxaa laga ogyahay tan iyo yuukeeye yaxaasyadu waxay cunahayaan iyo berradaadii
waxaa sidoo kale qayb ka ahaa shirib oo isna ay goobta ka tiriyeen waxaan leenahay marka kayaanjihaada kaalmaadiis kayaanjihaada kaalmaadiis karaan leewaadka kaashaata oo diinta koolkay koor yeelaayaan karaan lee maalmaa kaydsaadaan mujaahidiintana waxaan leeyahay xoolahan waxaad ku kasbateen kufaarta la kawaanayaad karaamaadan ku kasbateen karaamaadan ku kasbateen
qabaa'ilada soomaalida ee dega guud ahaan soomaaliya ayaa waayadii ugu dambaysay waxay tartan ugu jireen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen halganka ka socda soomaaliya iyo guud ahaan bariga afrika kaas oo ay xarakada al-shabaab kula jirto shisheeyaha iyo dowladda federaalka oo horarka ku ah dalka kan ee soomaaliya talaadadii aynu soo dhaafnay ayay ahayd mar sidan oo kale beesha xawaadle maxamed ee degta gobolka hiiraan ay mujaahidiinta ugu yaboohday tiro neefaf geel ah ayagoo sheegay in ay si gaara ugu talagaleen mujaahidiinta ku sugan jiidaha hore ee ay dagaaladu ka socdo cabsi xoogan ayay dareemayaan dadka dowladda federaalka u shaqeeya ee ku sugan magaalada muqdisho jawaahir barqab oo ka tirsan ururka haweenka dowladda federaalka oo xalay ka hor hadlaysay goob uu joogay xamse cabdi barre ayaa waxa ay tiri waxaa socotay maalmahan in afka nalagu qixiyo oo la yidhaahdo waa kuwaan way yimaadeen waa soo galeen waa sii socdaan waxaa laga yaabaa markaad aragtid dadaa ku soo waca waxaa lagu leeyahay magaaladii xildhibaanadii dadkao dhan waa soo baxeen waa lagu soo kala tegay soo carara wax lala yaabay noqotay oo aad iyo aad looga xumaado waxaa noo soo baxday qaraxii maalintii dhaweyto social mediaha markaa geshid guriga siduu u dumay intee laga soo galay uma jeedaan madaxweynihii dhammaa ee jamhuuriyaddii ciidankiisa waddada loo galay wuu noo badbaaday alxamdulilah qof dhahaysana maana arkin laakiin su-aasha isweydiinaya waxay ahayd aawa ciidamadii aawa nabad sugidii aawa maamulkii aawa hebel raggii waa baxeen gabdhow maxaa inoo xala ma indhahaan ka daawanaynaa oo maxaa layidhaan leenahay mase waa ka daba tegaynaa mudane ra-iisul wasaarihii waa kanay maxaan maxaan leenahay ra-iisul wasaare gabdhuhu dhaqaala ma leh laakiin raggu hadday diyaarada raaceen oo ayagu ay baabuur qaateen wasiiradeen iyo guddoomiyaheenna way fadhidaaye hanala anbabixiyo bartay tageen waa tegi karnaa intaan hadday caawa siday u fadhiyaan oo aan caawa ra-iisul wasaareheen ula fadhino habeen dambe aan madaxweynaha cadalo ula fadhiisanno way caddaanee inaan magaaladan laga qaxaynin waxaan rabnaa inta cararayso aaminsan inaan qaxayno ka baxa mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawirada ah la wareegitaanka ciidamada mujaahidiinta ee deegaanka ah guulane oo hoostaga ah degmada aadan yabaal al-kataa'ib ayaa baahisay sawirada ah deegaanka guulane oo ka tirsan walaayada shabeellaha dhexe kaasoo ay shalay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii ay halkaasi isaga carareen ciidankii dowladda federaalk ee ku sugnaa iyagoo ka baqdin qaba inay la kulmaan wax la mid ah wixii ku dhacay saaxiibadooda ku sugnaa jiidaha hore ee dagaalka kuwaasoo u qaybsamay wax la dilay wax la dhaawacay iyo kuwo maxaabiis ahaan gacanta uu galay ciidamada mujaahidiinta sawirada al-kataa'ib soo saartay ayaa gaaraya ku dhowaad labaatan sawir kuwaasoo lagu soo bandhigayo sida ay ciidamada mujaahidiinta ay gudaha u galeen deegaanka guulane waxaana qaybaha hore ee sawirada lagu arkayaa ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wata raayada tawxiidka kuna garwaaxeedsan hubka noocyadiisa kala duwan oo ay barbar socdaan gawaarida dagaalka kuwaasoo ku dhex soconaya gudaha magaalada waxaad sawirada ku arki kartaa ciidanka mujaahidiinta oo salaamaya dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanka guulane sidoo kalena la sheekaysanaya kuwaas oo iyaguna dhankooda soo dhoweynaya mujaahidiinta dhanka kalena bulshada ayaa wejiyadooda laga dareemayaa farxad aad u ballaaran iyagoona u muuqda kuwo aad ugu faraxsan inay deegaanka soo gaaraan ciidamada mujaahidiinta beesha xawaadle ayaa mar kale geel ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalamaya gobolka hiiraan jiidihiisa mar kale waxaa warkaasi inoo faahfaahinaya farxaan cali iyadoo wilaayaadka islaamiga ee gobollada dalka ay marba marka ka dambayso isa soo tarayaan qabaa'ilada xoolahooda u yaboohaya mujaahidiinta ka dagaalama geyiga soomaaliya iyo guud ahaan bariga afrika ayaa mar kale waxay beesha xabaadle ku deeqday afar neef oo geel ah oo ay ugu tala galeen inay ku afuraan mujaahidiinta ka halgamaya jiidaha hore ee dagaalka geel ayaa waxa ay beeshu ku bixisay deegaanka nuurfanax oo dhaca bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kaasoo ah deegaan istiraatiiji ah oo laamiga ku yaalla odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in geelan ay ku garab istaagayaan mujaahidiinta magacaygu waa cabdi cabdulle muumin cosoble duugane waa nabadoonnada xawaadle nabadoon ka mid ah khaasatan nabadoonka nabadoonnada cali madaxweyne ka mid ah khaasatan nabadoonnada xaruun cali ka mid ah int maantay halkaanan aan hadda aan joogo oo saacaddan aan hadda ku suganahay waa walaayada bariga hiiraan khaasatan tuulada magaalada nuurfarax oo bariga hiiraan ah waxaan rabaa marka walaalaha xawaadle arrintay noo soo idmadeen oo in lagu afuri ahay afartaa neefoo geela oo hadda inta iga taagan ayay waxay rabaan inay gaarsiiyaan xarakada mujaahidiin shabaab annika xaggan inay yartaad mooddaa laakiin maantay sadaqada lala baxaa oo shareecada islaamka iyo jihaadka lagu garab istaagaa ilaahay agtii way ka weyn tahay
magacayga cumar axmed siyaad kana mide nabadoonnada beesha xawaadle khaasatan nabadoonka beesha yabal madaxweyne geelahaas gadaashayda taagan oo wiilashii xawaadle ay la soo baxeen maantoo khamiise middaas waa middaa midda labaad waxaa la yidhi xawaadlow dagaal lix walxaatuule lix ou leeyahay hagoogley haban ilmoodoon lala haasaaban dagaal baa leh jubhaloosimnoo la hareer qaadana dagaal baa leh ceelma awisoo biya laga cabina dagaal baa leh xamxam iyo geel laga xadhushana dagaal baa leh fiiro dheer iyo ficil iyo faraxumana dagaal baa leh aan iska dhaafno dagaalka lixdaas walxaad ou leeyahay aan shareecada islaamka qaadanno mid ka mid ah waxgaradka beesha ayaa diray fariin ku socota dadka beesha ka tirsan qaarkood oo uu xasan sheekh ku awrkacsanayo dhulku xawaad la dego oo dhulbeeraadka ah oo webiga shabeelle maro oo laamigaas maro inta beledweyne iyo afka buulo berde inta tuulo ku taallo ilaa meesha la yidhaahdo aboorreey ilaa dhagaxaas gowraarka ilaa ceel la hele iyo meesha la baar dhabaq iyo dhulkan kalento ceel dheer iyo xalaallaay ilaa meesha la yidhahdo furdo ilaa beledweyne waxaa maamulo walaayada islaamiga xarakatu shabaab almujaahidiin dadka ku noolna waa xawaadle xawaadle asiga sideeda bannaanbane waxaa waaye dad isku mid ah oo isku hal jira intaas dadka ku nool oo walaayada islaamiga xarada ku dhex nool wax dhibaataha yaraatay ku qabaan ma jiraan waxay ku nool yihiin amni iyo barwaaqo iyo raaxo ayay ku nool yihiin waatan hadda joogno aragtiin walaalayaal waxa meeshaas ka cabaa waxaa waa ceylka nuurfanax waxa cabaa waa geel intaasoo boqoloo neefaha cabi hayso maalin kas intaan ii ka badanaa cabto war meesha la yidhaha beledweyne baardheere beerxaano tirishaanta ilaa nuurfanaxoon joogno ilaa meesha la yidhaahdo booco ilaa meesha la yidhaahdo cabdicaweyn iyo dhagaxyoxoor ilaa buulo barde dadka ku naas waxwaadle maaha maa la dilo marka la leeyahay midka joogo muqukuri iyo maxaas iyo tardo iyo goobo iyo teedaan aa la rabaa marka la leeyaho oo la leeyahay yayna soo fuushanin haddii dadkaad arkaan waa dilayiine kuwaan iyo kuwaas maxay kala yihiin walaalayaal sideeda bannaanba waxaa laga dhigahayaa dadka waxaa loo qaybaha dibacaddi iyo dibmadoobe waxaa la dhigahayaa kan waxa waaye saan waay kan saan waay dadkiaa la kala soocihayaa marka walaalayaal waxaas xaba kama jiraan annakaa shabaabla nool waxay dad ma rabaan waxay rabaan shabaab kitaabka ilaahay shareecada islaamka nabadgelyo kala dambeyn arrinkaasaa baaqaas ayaan u diraynaa xawaadlo u diraynaa
waa markii labaad muddo toddoba maalmood gudahood ah oo ay beesha xabaadle geel ugu deeqdo mujaahidiinta weeraro lagu dilay boqolaal askari oo ka tirsan dowladda itoobiya ayaa ka dhacay gudaha dalkaas wararka ka imaanaya gobolka amxaarada ee dalka itoobiya ayaa ku waramaya in halkaasi ay ka dhaceen weeraro laayaan ah oo ay qaadeen maleeshiyaadka amxaarada ee faano kuwaasoo ay ku laayeen boqolaal ka tirsan ciidanka xabashida itoobiya ugu yaraan saddex boqol konton iyo shan askari oo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa la soo warinayaa in lagu dilay dagaalada ka dhacay gobolka amxaarada ee dalka itoobiya sida ay xaqiijiyeen ilawareedyo ku sugan gobolkaas sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaaladan lagu qabtay tobannaan askari oo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya kuwaasoo maxaabiis ahaan ay u kaxaysteen maleeshiyaadka amxaarada ee faano ee dagaalka xooggan kula jirto ciidamada itoobiya dalka itoobiya ayaa waxaa ka socda dagaallo adag oo dhex maraya dowladda xabashida itoobiya iyo jabhadaha ka dhisan dalkaasi waxaana abiy axmed iyo xukuumaddiisa ay ku guuldaraysteen soo afjaridda dagaaladaasi oo dhiigbax daran ay kala kulmayaan sidaba hadda dhacday oo ay maleeshiyaadka faano ay dileen askar aad u fara badan oo ka tirsan dowladda xabashida sidoo kalena gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga intaa